انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
waxa uun jid ay been ah lagu leeyahay kuwa idankaa qaata si looga dhaafo ka qaybgalka jihaadka iyagoo maalqabeen ah waxay ku raali noqdeen inay la joogaan kuwa dib u haray wuxuuna alla daboolay quluubtooda marka ma oga waxa ay waayayaan